bismillaahi araxmaan araxiim iskujeeddo xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamiga ee jubbooyinka la hor keenay eedaysanaysaa daam cali silikow oo labaatan sanno jir ah oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee jubbooyinka waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan ciidanka riddada jubbaland gaar ahaan biesta wuxuu nala shaqaynayay muddo sagaal bilood ah intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysanaysaa daam cali silikow wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan ka tirsanaa ciidanka jubbaland gaar ahaan biesta muddo sagaal bilood ah waxaana tababar ka soo qaatay warshad hilibka ee kismaayo waxaana tababar ku jiray muddo saddex bilood ah waxaana ka shaqay jiray isgoosiyada magaalada kismaayo eedaysanaha labaad waxaa maxkamadda shareecada islaamiga ee jubbooyinka la hor keenay eedaysane cabdiraxmaan cabdulaahi yuusuf oo sagaaliyo toban sanno jir ah oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee jubbooyinka waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan ciidanka murtadiinta gaar ahaan booliska wuxuuna la shaqaynayay muddo lix bilood ah wuxuuna tababar ku soo qaatay magaalada xamar gudaheeda waxaana soo tababaray turkiga intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdiraxmaan cabdulaahi yuusuf wuxuuna ku jawaabay sidatan haa way jirtaa in aan ka tirsanaa ciidanka dawladda gaar ahaan booliska muddo lix bilood ah waxaana tababar ka soo qaatay xamar turkiga ayaana tababaray waxaan ka howlgeli jiray degmada afgooye xukunka maxkamadda maxkamadda markay dhegaysatay eedaystanayaasha iyo jawaabahooda ahaydna mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida tan kow maxkamaddu waxay ku xukuntay in uu yahay falka ay ku dhaceen cabdiraxmaan cabdulaahi yuusuf iyo saadaam cali silikow fal gaalnimo ah labo maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdiraxmaan cabdulaahi yuusuf iyo saadaam cali silikow xukun dil ah oo xadurriddo ah saddex xukunku wuxuu ku sugnaaday khilaal maraajicda loo cuskada xukunka qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin aayadda konton iyo koowaad ee suurat almaa'ida wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh rawaahu albukhaariy wabilaahi tawfiiq allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar